Barashada xirfadaha waa tiir muhiim u ah horumarka haweenka maadaama ay siinayso awood ay ku heli karaan dhaqaale u gaar ah kana baxsan mid ay ku tiirsan yihiin cid kale. Aqoonyahan Ismahaan Maxamed Saalax oo ka mid ah gabdhaha aqoonyahanada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa haweenka magaalada Jowhar ugu baaqday in ay xoogga saaraan barashada xirfadaha kala duwan si ay u helaan isku filnaansho dhaqaale iyo kaalin muuqata oo ay ku yeeshaan bulshada dhexdeeda. Ismahaan ayaa sheegtay in barashada xirfadaha sida tolista dharka, qurxinta dumarka, cunto karinta iyo fursadaha ganacsi ee yaryar ay muhiim u tahay horumarka nolosha haweenka.
wallaahi gabdhaha kale fariinta aan u diraa waxay tahay in nala shaqaysto yacni waxaa waaye gabdhaha yacni iisheeg ahan waxaa ku xiriiro caruur waxaa ku xiriiro yacni ehelkooda yacni waxaa waaye iisheeg ahan yacni inay shaqaystaan meel iska soo saaraan haddaa hadday yihiin yacni kuwa wax bartay oo iskuulka ama jaamacadda heer sare ka gaari waa in ay samaystaan xirfad yacni xirfadda yacni waxay noqon kartaa yacni mootowadow keliis ma noqon karto waxay noqon kartaa cilaansaar waxay noqon kartaa inay bukyeer furato waxay noqon kartaa inay yacni gabadha meel walba iska iska soo saarto gabadha waa in ay xirfad barataa birika maalin iyada ee leedahay ee ku shaqaysataa yacni waa gabadha in aysan isku aaminin yacni ishe contracti wax la dhaho contracti wax la dhaho wuu dhammaanayaa beri waxaa lagu leeyahy contracti wuu kaa dhammaaday iska bax marka xirfadaada markaad barato cilaansaaruhu hadaad noq hadaad barato yacni waa kaa dhammaatay muu dhahay harqantiluhu hadaad barato waa kaa dhammaatay muu dhahay mootobajaaj hadaa wado waa kaa dhammaatay muu dhahay xataa hadda waxaa jiro baabuur yar yar oo soo baxay oo baabuur taraaxadoo kale oo gabdhaha loogu talagalay oo yacni ku shaqaystaano marka haluu soo yaaco marka xirfad hala barto wallaahi wallaahi horta wax walba markii la bilaabayo waa adag yihiin yacni waxay rabtaa dulqaad yacni wax aan adkeen maba jirtaba waxa kow markii la galayo waa adag tahay waa ku rafaadaysaa waa ku dhibtoonaysaa laakiin markaad dhex gasho ee kaa go-an tahay yacni waxawaaye waa fududahay marka wax walba waa adag yihiin bilowga laakiin waxaa yacni yacni aad yacni dheeftiisa aad dhiminaysaa sheyga markaa u dhibtooto marka gabdhaha waxa waaye wax walba inay iisi ku bartaan ee fudeed ku bartaan ay jecel yihiin marka wax walba shaqo walba ood yacni aad baranayso ood gacnaha lagalaysana waa adag tahay marka haloo dulqaato yacni xirfaduhu waxay haweenka u furaan albaabyo badan oo fursado shaqo ah iyo ganacsi taas oo kor u qaadayso kalsoonida iyo doorka haweenka bulshada